isticmaalka sumaha lagu dilo cayayaanada dhibaateeya dalagyada beeraha iyo kuwa loo adeegsado in lagu bacrimiyo carrada ayaa khubarada beeraha waxa ay ku sheegeen in si qaldan loogu adeegsado beeraha iyadoo aanan aqoon loo lahayn waxayna tilmaameen in midaasi ay keeni karto hoos u dhac wax soo saarka dalagga ku yimaada iyo khatar caafimaad oo sababi karta dhimasho cumar saalax cabdi oo ka mid a khubarada beeraha magaalada jowhal islamarkaana ah bare jaamacadeed oo ka faalooda arrimaha deegaanka iyo beeraha ayaa beeraleyda kula taliyey in laga taxadiro isticmaalka sumaha lana soo iibsado midda ku habboon cayayaanka loo adeegsanayo
waqti dheer ayaan lasoo baahnay dhowr xilli waxba lama goosan inay halgamaan inay halgamaan oo ay mataqaanaa tacabka ay mataqaanaa xoogga saaraan oo ay mataqaanaa ihin ku dadaalaan inuu iska ilaaliyo mataqaanaa inuu ku dadaalo inuu mataqaanaa iska difaaco mataqaanaa duulinka soo weerarayo waayo waxa waaye duulinka wuxuu yeelaa wax dhibaatooyin ayuu keensanayaa oo tacabkii ayuu dhinka beeraleyda ka baabi'inayaa in sumaha sun walba sunta ku habboon iska aqriyaa instructionka dad aqoon loo geeyaa sunta la iska aqriyaa sun walba iska taalla farmashiyaha taallo laysagama buufsado sunta markaas cudurku mataqaanaa laga cabsi qabo ama jootaagan sunta ku habboon in lagu buufiyo ayaa mataqaanaa beerta lagama maarmaan ah ayaa lagama maarmaan ah waxaan beeraaleyda marlabaad ku dhiirigelinayaa waxaa maadaama noloshayna ku xiran tahay beeraha iyo wax soo saarka in mataqaanaa si taxadar leh beeraha loo tacbo in si xoog leh si xoog leh loo difaaca beeraha in markaasi dalagga markaasi cimilada cimiladan ku habboon ee qaadan karo la tacbo la tacbo hadda waxaa laysku hubo koleyba oo la goosan karo waxa waaye oo adeeg isdifaaci karo waa bariiska burburkii waddankeena kadib waxaa meesha ka baxay in tababar joogto ah la siiyo beeraleyda soomaaliyeed kuwaasi oo looga caawinayo sidii tacabka iyo wax soo saarka kor loogu qaadi lahaa